bismillahi raxmaan raxiim magaalada ankara waxaa u nimid inaan soo jiro xiriirka magaalada ankara iyo muqdisho oo aan casimaad ka helnay duqa magaalada ankara mustafa tuna maalinta beri ahna waxaa noo qorshaysan inaan wada saxiixno heshiiskii murtaaneynta labada magaalo oo runtii ah heshiis taariikhi ah oo soomaaliya iyo turkiba u noqonayo bacdamaa labadooda caasimadoodba ay heshiiska qalin ku wada duugayaan taasoo ugogol xaareysa in lasii xoojiyo xiriirka iyo wada shaqeynta islamarkaana aan rajeynayno magaalada muqdisho inay wax badan ka faa-iidi doonto magaalada ankara marka arrimahaas ayaan u joognaa magaalada ankara waxyaabaha la mideenaya marka maxaa ka mid a marka gudaha loo galo runtii annaga waxaan nahay waddan muddo labaatan iyo toddoba sano ah magaalada muqdisho duruufo kala duwan soo martay haddana aan cagihii isku taagnay oo aan diyaarinay qorshihii horumarinta caasimadda dalka rajeynayna caasimadda inay caasimadaha kale la tartanto si caasimadda ula tartanto caasimado kale waxaan u baahan nahay dad walaal ah ama caasimado aan ku kalsoonaan karno oo aan waxna ka baran karno waxna nagu saacidi karaa islamarkaan noo sahli karaa inaan caasimadda iyo higsiga aan higsanayno ee ah caasimadda muqdisho inay mar kale noqoto sidii barismaaskii ahaan jirtay caasimadda ugu amniga wanaagsan adduunka taas ayuu qorsheenu yahay cidda aan sidaana waad ka taageeri kartaana waxay tahay dalka turkiga uqaalaan nahay caasimadoodana inay nala gartaan na soo dhaweeyaan heshiiskaasna ay noo diyaar noogu noqdaan waxaan isleeya waa wax aada iyo aada u wanaagsan marka muddana waa kasoo shaqeynayna inuu heshiiskan dhaco waxay noqon doontaa kumaro maalin taariikh u ah ummadda soomaalida meel walba joogto marka doorka ankara oo kale iyo duqa ankara oo aada la kulantay muxuu noqonayaa door door noocee ah ayay ka ciyaari karaan arrintaas
arintaa runtii waxay ku bilaabatay waxay ahayd kulan aan horey uwada yeelanay duqa ankara oo aan anaga ka codsanay aan u baahan nahay si xiriirkeena u noqdo mid qoto dheer oo sharcian ku dhisan inaan u baahan nahay in la mataaneeyo tiina muddo ayay socotay processkii maantana waxaa ilaaha mahadiisa inaan soo gaarno waqtiga gabagabada oo dhammaan documentigii wixiina isku afgaranay berina aan wada saxiixi doono insha allah heshiiskan marka faa'iidada labada dhinac ugu jirto maxay tahay
faa'iidadu waxay tahay kow caasimadda muqdisho in ay hesho kaalmadii u baahneed ayay sahlaysaa labo xagga aqoontii waa aragnimada in ay noo soo diraan khubaro ama annaga shaqaalaheena halkan usoo dirno ay ku tababartaan si aan bulshada ugu adeegno saddex barnaamijyadaan isleenahay mashaariicda waaweyn waan annaga soomaali ahaan aanan awoodin in ay ayagii gacan noo noqdaan oo ay ama dawladda turkiga ha noqoto ama caasimadaha kale adduunkaba olole noola galaan sidii aan caasimadda muqdisho ugu soo celinay sidii barismaadka ahayd marka faa'iidooyinka aada iyo aad bay u badan yihiin weliba dhankeenna u badan yahay iyagana turkooda waxay u baahan yihiin in ay waayaarnimo badan naga qaataan macdama ana caasimad duruufo adag ku shaqeynaysa haddana mar walbaba marxalad adag lasoo gudboonaadaba xal u hela caalamkao dhan aada buu u danaynaya magaalada muqdisho annagana waxaa nahay dadkii u istaagay inay shacabkaas u adeegaan waxaan isleenahay waa aragnimadas qotada dheerlena waxay noqon doontaa midaa la wadaagi doono caalamka oo ankara ay ugu horeyso
magaalada lala mataaneynayo muqdisho waa ankara oo hadda aad ku sugan tahay marka mudana guddoomiye adiga laftaada magaalada maxaa kaaga baxay magaalada hadda ku sugan tahay waa magaalo noocee ah
runtii ankara waa magaalo qadiimi ah waa magaalo runtii xadaarad leh waa magaalo runtii taariikh u ah caalamka islaamka dhan meel walbu joogo wax badanna waa laga baran karaa ha noqoto xagga ilbaxnimada xagga thaqaafada oo islaamka xagga horumarka kale ee ijtimaaciga oo ha noqoto horumarka ka jira ha noqoto mashaariicda ha noqoto sida magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo jidadka iyo muxuu ahaa ka dhisan arrimahaas oo dhan waa arrimo runtii ma gelinaya farxad in magaalo noocan oo kalea oo horumartay ay diyaar u tahay inay heshiis la gasho magaalada muqdisho oo aan doonayno sida ankar oo kale inay noqoto marka aada iyo aada bay runtii aan uga mahad celinaynaa annagana noo tahay ziile iyo ammaan magaaladan aan joognana waxaan isleeyahay waa magaalooyinka adduunka ugu qurxoon dhan walbaba wax badanna waan ka faa'iidi doonaa